أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan kulankii xajka ee sanadka kun afar boqol soddoniyo lix fadlan ku soo dhowaada fadhigii saddexaad waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat doctor sheikh cuthmaan macalin maxmuud xafidahu allahu tacaala
بسم الله الحمد لله والصلاaة والسلام على رasuuلi اللh صلى اه وسلم أmا بعد labadii shiikh oo igu horreysay khayr allah siiyo way dhameeyeen wixii loo baahnaa kolley inaan xoogaa tafaasiil ka galno ayaan jeclayn runtii shiicada iyo suufiyadaba laakiin wakti ma jiro oo bilowga hore hore waktigii la bilaabayaa saacad kaamila dib u dhacnay taasna waa ka cudur daaranaynaa marka waxay ila tahay muxaadarooyin loo horey loo galana way jiraan kuwo gadaal dambe loo geli doonana way jiraan haddii alla yidhaahdo sheekh cabdallahna khayr allah siiyo wuuba ishaarayo nimankan inay ba- baranjiyaal u yihiin muxuu ahaa shiicadii hadda kuwa suufiyada ah oo hadda noo dhiman wuuba sheegay guud ahaanna waa un dad bidco ku asaasmay bidcana baraka ma leh waa bariidulkufr sideedaba waa dariiqii gaalnimada ku gaarsiin lahaa markuu wax bidco ku asaasmay sideedaba khayr ma keenaan suufiya bidci ku asaasantay sunnadii dadka deeqday ee ummadda ay ku socotay ee maaragtay rasulka sal l slm uu saxaabadii ka dhintay iyo maaragtay uu raalli uga yahay ee allana uu maaragtay dadka ku waajibiyey inay raacaan iyay garab mareen waxay yidhaahdeen diinkan waxbaa ka dhiman wax ku daridu u baahan yahi halkaasaa marka beledu ka dhacday bidac fara badan bay marka keeneen oo caqaa'id ah kuwa falaasifadii raacay suufiyana sheegan ayaa jira oo islaamka shaqo ku lahayn baatiniye baatiniye la yaqaana kuwo waxaa jira maaragtay iyo ulamaya annagu sunnadii baan maaragtay waafaqsannahay laakiin adkaartan iyo maxaan loogu diidaa iyo mawliidkeenna iyo holeheennan aan maaragtay halla ugu dhawaanayno intuba laakiin kulligoodba waa wada shar waase kala shar badan yihin kuwan marka caqaa'idda falaasifada qaatay ee waxdatulwujuudka iyo waxaan la yidhaha maaragtay itixaadka aaminsan ee leh allah maaragtay dad dhex galay ama khalqigiisa dhex galay kuwaasaa ugu shar badan horta laakiin ahlucilmiga muxaqiqiinta qaarkood waxay leeyihiin suufiyadu sideedaba maadaama ay asaas ka dhigteen waxaan la yidhaahdo alfanaa fanaagaasu wuxuu daba jooga ay ku leeyihiin masaladan itixaadka iyo waxdada ah oo marka fanaa can shuhuudi siwa ayaa marka qaarkood lagu leeyahay iyo fanaa can siwa nafsi siwaaga waa wix alla ka soo haray marka qaarkood inaan mulaaxadayna ama diidanay leeyihin marka qaarkoodna waxay leeyihin de waxan umaba jiraanba waxaad arkaysa kulli waa wada allah bay leeyihin ninka marka caqiidadiisu halkaas ay gaartay diinka laga sugayaa muxuu yahay marka waa qantara likulli balaa waa qantara lishiica waa ghuluwi oo dhan baa ka buuxa suufiyadii diin iyagana laga dugsan maayo kuwo kuwaas maaragtay itixaadiyada la yidhaahdo ama ahlad waxdat alwujuud oo ibnu carabi iyo ibnulfaard iyo tilmisaani iyo raggaas ay qaqbalayaalka u yihiin suufiyo caayaysa oo waa mulxidiin leh oo diinka allay ka furteen leh inaad aragto waa yarta anigu masjid aan wax ka baran jiray oo magaalada muqdisho ku yaalay oo qofkii yaqaana yaqaana siigaala la yidhaahdo shiikh maaragtay fiqiga akrin jiray anigu anaa indheyga ku arkay asagoo fusuusulxikam wata masaajidka la soo gelaya ou la qumay fusuusulxikam yaa alifay waxaa alifay ibnu carabi waa midka uu ambiyadii alla ku duraayo oo uu leeyahay tawxiidba ma fahamsanayn ya oo uu fircown iyo ku ku faaninaayo waa marka halkaas anagu maaragtay suufiyadu ay ka gaareen maaragtay inxiraafka xagga caqiidada ah in ibnu carabi la wato oo kilkilaha lagu wato oo uu la quman yahay waana nasiib daro runtii kuwo kaleoo marka khulaad ayaa soo baxay oo ibnu carabigaas iyo aan la diriirsanayn aan cuqdana u qabin laakiin ahlu sunnaha shaqo ka dhigtay inay la dagaalamaan oo ay la coleytamaan oo maaragtay baraagooda aada u muujiyay ahlu sunnada si uga soo horjeedaan waa suufiyada zamankan joogta ee aan garanayno ee qaarkood hadda soomaaliya ay joogaan ahlu sunna isku magacaabeen laakiin waa ahlu bidca wa dalaala walfurqa shirkiga dadka u xayeysiiya oo allah waxaan ahayn baa la baryaa leh oo saasa maaragtay xaqa leh oo weliyadii tasaruf iyo maaragtay tadbiir bay kownkan ku leeyihiin leh dhinacii sifaadka allana jahmiyada ka waafaqsan iyo ariiqadii ashaacirada marka qaarkoodna kaba sii liita oo sifaadka ilahi saas ugu dheelay cibaadada allah keliya lagu khaas yeelaayana lamaya duulal kaloo maaragtay cibaadada wax laga siin karaa jir jira lakin waxaa dhici karta in afka lagu ballaarin lakin cibaadaadkaa taqaanay oo ama xaj ah ama maaragtay salaad ah iyo wixii lamid ah aa dhici karta in marka qaarkood la yidhaahdo xaq bay u leeyihiin dad bashar ah oo dhintay oo qubuura ku jira waa lagu tawaafaa waxbaa loo gowracaa waxbaa loo nadraa marka waa ahlulquluway kamid yihiin kuwaas hadda anaga noo joogo ahlu sunada sheegta kuwa la yihaahdo axbaash yaa jira alaxbaash jamacat alaxbaash oo lubnaan ku xoog badan dhulkaas soomaalidu ay degto ee maaragtay etoobiya ay ka talisana aada ugu xoogeysatay oo la leeyahay hadda waxaa lagu qaybiyaa kutub shiicanimo oo suufiyadaas axbaasha lagu leeyahay iyagu suufinimada caadiga ahayd waxay ku darsadeen akhlaaq xumo kale oo ah in saxaabadii ay aflagaadeeyaan qaar badan oo ka mid ah oo ugu horeeyo mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu canhu oo melik maaragtay saalixa ahaa oo waktigiisu wakti maaragtay raxmahu ummadan ahaa oo markii isaga la doortay caamul jamaaca loo bixiyey oo ahlu sunnuhu ay yidhaahdaan aimo fara badan oo kamiduhu waa maaragtay sifri duuna saxaaba mucaawiya qof kitaabtaana saxaabadii kalo dhan waa baneystay marka muaawiy mucaawiya aad bay marka ula dararsan yihiin qaarkood waxaa arkaysaa mucaawiya takfiirinaaya oo haddii shiicadiiba ku raacay taas kuwanina hadday caayaan ama maarata ay lacnadaan waa un shiici ka keensada waxaas marka nimankan axbaashta la yihahdo lebnaan bay ku xoog badan yihiin cabdallah alharari la yihaahdo oo meesha harar la sheegay inuu ku dhashay oo meeshaas ka yimid oo dhinacan sham maarata bidco ku faafiyey ninkaasay raacsan yihiin xoogaha waana xoogeysteen waayahan yurubtaas waa laga sheegay muxuu ahaa waa laga sheegay muxuu ahaa waddankan la yihahdo australia waddamada gaalada qaarkood xoogaa nashaad bay ka wadaan aad bayna ahlu sunnada ula dagaalamaan maaragtay cunfigana way maaragtay wa waa lagu bartay calaa kulli xaal waa dad maarata bidcadooda ay bidca muqallada ay tahay oo hulaad ah oo maarata diinka aada uga fog shiicadiina u dhow dariiqadii jahmiyada maaratay aaminsan nusuus fara badanna maaragtay ku tumanaya oo awilaaya xaggii sifaadkana way maarata ka khariban yihiin oo dariiqadii jahmiyadii ku socdaan xaggii cibaadadana waa saas oo awliyada hala tuugay leeyihin marka dhinac walbaba maarata waa ka dhinteen suufiyadii marka aad bay u fara badan yihiin rufaaci rufaaciya hadda marka joogta oo xoog leh qaadiiriyada iyo iyadoo anwaac kala duwan ay joogaan oo maaragtay ay baatil faafiyaan tijaaniyadu dhinacaas galbeedka afriqiya aad bay maarata iyaguna u fasaadiyaan aad baana maaratay ay runtii diinka ugu dheeleen marka suufiyada ha laga digtoonaado qofkii sunno raba iyo inuu allah la kulmo isagoo muslima oo muxaafid calaa diinihi ah yuusa suufiya wax la qaybsan sababtoo diinkaada ayay fasaadinayaan marka in warkooda la dhegaystano ma aha in maaragtay nashaadkooda la taageero ma aha waa in layska aruuriyaa layska ilaaliyaa bidcinimadoodana la ogaadaa taas horta dhibkay ummadda u keenaan way iska muuqataa oo waa waa furqo ummaddii la dhex geliyey iyo cadaawad ummaddii lagu dhex beeraayo iyo diintii ummadoo maaragtay la kharibaayo ilaa firaqani waxay la yimaadeen bidac bay la yimaadeen oo un darajaad kala duwan leh oo ummaddii saameynaya diinkoodiina maaragtay hoos u dhigaya oo daciifinaya kuwa haddee jamaacaat ululuwiga ah oo sida khawaarijtii wix lamid ah iyagu markay maaragtay amr macruuf nahy can munkar oo si khalada loo adeegsaday iyo takfiir bidembi iyo istixlaal dami maarata dimaa muslimiin bacda takfiirihim waxay keeneen haddee dacfi fara badan baa ummaddii ku dhacay oo heybadeediibaa maaragtay xumaatay oo sumcaddii islaamkaa hoos u dhacday ilaa waxaa la leeyahay waa kaa islaamkii waa fulaan iyo fulaan midka ay wadaan hal zaciimoo khariban hadduu soo baxo waxaa la leeyahay isagaa mithaal laga dhiganaya oo hal halhays laga dhiganaya ama maaragtay lagu halqabsanaa oo waxaa la leeyahy waa kaas muslimiintu waa kuwaas fulaan inuu isagu mithaloo kale yaa laga dhigayaa marka dararkoodu aad buu u fara badan yahay tafriiqaas ay maarata ummadda dhex gelinayaan kala goynta ay kala goynayaan oo maaragtay casharaat اlfiraq iyo mi-aat اlfiraq ummadii loo maaragtay samaynaayo waa wax ummadii dacfi u keenaya diinkoodina hadda kharibaaya oo aakhiradoodiina dhib u geysanaya dadkii ay fidnaayaan waa maaragtay runtii dhib badan baa maaragtay soo gaaraya dee annaguna inaan ku cibro qaadano yaa loo baahan yahay dadkaas oo aan ilaahay hanuun weydiisano inuu qalbigeenna maaragtay iimaankii iyo sunnadii uu ku sugo alqalbu bayna isbaaciin min asxaabi araxmaan waa annaga xadiidkii maaragtay sheegaynay ibnu qayim wuxuu leeyahay low shaaa rabbii kunta ayضa milahum haddii alla uu doono adiguna iyagoo kalaad ahaan lahayd marka allah ku badbaadiyey marka in badbaadadaas alla uu maaragtay noo dhammaystiro oo aan adduunkan ka tagno annagoon fitnaysnayn oo islaamkii iyo sunnadii ku taagan yaan allah weydiisanaynaa dararkoodana alla uu ummadda uu ka qabto maaragtay nimankaas wixii aan ka geysan karno dararkaas zuulintiisa ama yarayntiisana aan ka qayb qaadano oo ah maaragtay tacliimu cilmin in dadkii cilmi la baro hanuunin naseexayn dhallinyaradii oo la baraarujiyo juhdi badan waxaan la geliyo oo aan laysku hadlaynoo nin walba aanu dhihin hebela waxaas ka mas-uula hebela waxaas ka mas-uula waxaas waa waa wax qalada qof walba mas-uuliyad baa saaran hadba alla sida uu qofka waxu baray oo uu wax ugu iftiimiyey yaa xaq loogu leeyahay inuu maaragtay dadkii dhunsanaana uu ka shaqeeyo hanuunkooda iyo hadday hanuuni waayaan taxjiimu sharihim in shartoodii la yareeyo waa mas-uuliyad maaragtay dadka ahlu cilmiga ah saaran wabilahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xigaa waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online